mas-uuliyiin uu soo horkacayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlada koonfur galbeed cabdulaahi ajaxsan uman hura iyo kormeerka saadiya saldhigga booliiska degmada weejida ee gobolka bokola ujeedka kormeerka ee weliba ahaaye sidii lin ogaada la-ay xaalado ciidankii oo kasugunyiga onkoreyntii weliba goobta ku hadaleen gudoomiyaha degmada weejida maxamed macalin yuusuf iyo gudoomiyaha gobolka bokola maxamed axmed iyo ku warbiyana mishaarlaanta haysata ciidanka booliiska ciidamadii degmada maylaraa iisha ku shaqeeyay ku howlgalaayay ama lankasaay booliis iyo nabad sugid walaaban iska jaran oo volunteer ka shaqeeyay iyo maylaraa iisha geeka anta roogan ini ada habooqa toona adii gudoomiyaha gobolka run ahaantii sharafaningata eedana maylaraa iishan ka faraxsan boolis laantiye abni maysugu kora guda hadilen feeri banaankan wali sugeeyay militariya suge afartaas qof roogda marka falan saas dartee reer weejid wali sata mutadawano meenkaas aasadeena dhallinyaro oo macnaha ammaanka sugaas amni cadaalad haddii in jaran macnaha dowladnimadaba macnaha ma jaraas wali ku codsadaane in ka gudoomi gobol ahaan in codsadaane anti dhallinyaradan horta lambar wan lambaro lasiyo lambaro boolis lasi anti dad kaleeta la aasaaso faday la aruuriyo faday markaas kudib lambar la insameey lahay wali codsadaane dhallinyarada oo deegaana sase camal linkaas aasayta mutadawaname in roogan lambar koo horta lambar ling hela hoba meelkale walakataabo bareel er hangnagan ilakuyaaba deegaanadii haningnagan ilakuyaaba lambar wan horta intiyo helan lambarkaas oo boolisnimo eh oo sharci ah guud ahaan wali codsadaane gobolka bokool anti ling tababar degmo kasta soddon qof boolise inti ling tababaro iyo ku codsadaan ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlada koonfur galbeed cabdulaahi hajaasano manuura iyo bogaadiya sidii oo ka shaqeeyaynga bulshada ciidanka mishaarlaanta si oo un helana bulshada nabad waarta waa farxad waaye intuu dhallinyaro ee ilaahay mahadle oo mutadawanamo ishalqaameno intuun ha ka adkaysadaayeen iniyoo nagadaan booliiskii koonfur galbeed oo degmadan waajidya lahayti intuuna ha ka dulqaadadaayeen intuuna kadulqaadadaayeen wal oo xaqiiqa may buaha lakafaana waa ilaahay ogi may farxad ahaa aan markii una koynay warbixin la siiyay booliiska inta afar qof roogdilay lahay afar qof roogdilay baladku dhanba afar qof lay roogdilay lahay laakiin hadda geeka label noo dhaadhici ini ciidan oo sodomeeye afartameeye eh oo beladi ohoo oo muwaadiniin eh inayona la suubiyey il muddo aba waana tababaro qaadadeen boladkan roogan laakiin dhaqaalo laan iyo iyo mashaar laan iyo lana shardeesiye anama ilaataaha wal kala siin dhiman malaha boliis atin boliis koonfur galbeede atin walaayo dhaqaalo la siin wediyow iyo hataba may ha ka shaqaysan ha ka roogdan lamasina ini mashaar laan haatana waana isan ka shaqaytan maysinka kalifaay maysinka kalifaay damiirkin iyoonay iniyoonay lambaahanye boliislaan ini beladkun shaqeeyo korn ini beladkun lakanoola korn ogaanshiha waa iyo siingaleedi iyoonay maamulkii jaray oo siinka dhiirigeli taas may booha horta guul eedan weyn waay may ogaadasaana walgeeka siinkuma quma leh madi aan saas lahaa manajeeda mashaar iyoonay ma ku hadalomhay wadaninimadi iyoona qaybayinka jarto isin intuu siin waday oo haka baaha haka roogdanoo kashaqeeyasasiinka jarta masiinku zuulnayo maana bahaasa ilaan wal ookii abuuran waay anamay lahaa ilaahay idin shay dadaal unuuna mayni ogdiyan geekalku bilaaw ini una roorkeen galna